soo maray xaalad adag oo loo baahnaa in loogu gudbo si deganaan ku jirto shacabka soomaaliyeed kuwa gudaha jooga iyo qurbo joogta waxay muujiyeen dareen saameyn nagu wada yeeshay oo ay ku dalbanayeen inaan lagu sii fogaan khilaafka waxaan ka qaadanaynaa isfaham waaga dhacay cashar weyn oo aan ugu nabadgeli doono khilaaf kale muddada nooga dhiman xilhaynta baarlamanka tobnaad waxyaabaha sababay dood sharciyeed oo ay ka mid tahay qabyanimada dastuurka xeroosaadka oo dib u eegiis aan lagu samayn ilaa labadi kun iyo saddex iyo tobanka hay-adihii garsoorka iyo fasiraadda dastuurka oo qabyo ah qaarna aysan dhisnayn go-aanada aanu qaadannay waxaa hubaal ah inaysan noqon mid garab ka qoslisa marka la raadinayo xal siyaasadeed mar walba waxaa lama huraan ah in wax la isku miisaamo oo la qanciyo aragtida kala duwan culeys aada u weyn aday ahayd guddoonka iyo madaxda sare ee dalka ka soo gaartay sidii xal loogu gaari lahaa waan waan ku ammaanayaa dadaalkooda mas-uuliyadeed waxaa suurtagal ah in aragtida lagu kala duwanaado laakiin dhammaantaanada waxaan nahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka federaalka marka ay timaado arrin taabanaysa maslaxadda iyo masiirka ummadda soomaaliyeed waxaana laga filayaa oo shacabka soomaaliyeed ay naga filayaan go-aanada aan gaarayno inay noqdaan kuwa u adeegaya maslaxaddooda xildhibaanadii tanasulay xildhibaanadii tanasulka muujiyey iyo xildhibaanada iskooda isu xilqaamay ee nagu hurdada beelay waxaan leenahay dadaalkiina waan idinkaga mahad celinaynaa mas-uuliyad idin saaranay ahayd in ummadda soomaaliyeed wixii la idiin soo doortay qabataan ayay ka mid ahayd sidaasi oo kale siyaasiyiinta iyo culamaa udiinka siyaasiyiin iyo culamaa udiin oo fara badan oo waxaa jiray xikmad iyo qaboojin naga garab joogay iyagana magaciina ayaan ugu mahad celinayaa kalfadhigan afaraad ee golaha shacabka wuxuu ahaa mid marka la eegayo isfaham waagana kala dhex galay la dhihi karo wuxuu hakadgeliyey habsami u socodka howlihii baarlamaanka hase yeeshee waxaa barbar taalla su-aal ah ma gudanay shaqadii nalaga naloo igmaday waxaa sharaf noo ah inaan ku waxaa sharaf iya inaan ku boga inaan ku bogaadino xildhibaanada sharafta leh in kalfadhigaani ahaa midka ka soo wax saar badan marka la isu geeyo saddexdii kalfadhi ee ka horeysay kalfadhigan waxaa la ansixiyey kalfadhi saddexdii kalfadhi oo aan soo dhaafnay waxaa la ansixiyey oo keliya waa saddex sharci kalfadhigan waxaa la ansixiyey afar sharci xeer sharciyeedka dhismaha hay-adda naafada xeerka mihnadyaasha caafimaadka xeerka xuquuqda siyaasiyiinta kabidda miisaaniyadda labada kun iyo siddeed iyo tobanka kalfadhigan waxaa xeerar kala duwan ee akhrinta la marsiiyey hindiis sharciyeedta xaqsiinta ciidamada qalabka sida xeroosaadka wax ka bedelka sharciga hantidhowrka guud hantidhowraha guud hindiis sharciyeedka naqshadaynta magaalooyinka hindiis sharciyeedka maamulka maaliyadda warbixinta xisaab xidhka sanadka labada kun toddobiyo tobanka miisaaniyadda labada kun iyo sagaaliyo tobanka guuldarro waxay noqon lahayd haddaan gaari lahayn kow iyo soddonka disembar labada kun sideed iyo tobanka iyadoo aan golaho iyadoo ay golo iyadoo golaha uu xiran yahay sidaasi oo kale annagoo guddiga maaliyadda miisaaniyadda khilaafkiisa aan la xallin xildhibaanada sharafta leh waxaan si xushmad iyo qadarin leh idinkaga codsanaynaa inaad ansixisaan miisaaniyadda labada kun iyo sagaal iyo tobanka inta aan la gaarin kow iyo soddonka disembar haddii kale kow iyo soddonka disembar oo maalinta berita ku beegaan waxaad dareemi kartaan waqtiga uu dhammaaday waana muhiim waana muhiim in miisaaniyadda la ansixiyo baarlamaanadii annaga naga horreeyey waqtigaana ma soo gaari jirin inta badan miisaaniyadoodii xilligii loogu talagalay ay ansixin jireen sidaa daraaddeed mar labaad xildhibaanada waxaan uga mahad celinayaa dadaalkooda dheeriga ah waxaan codsanaynaa mar labaad in miisaaniyadda ee si deg deg a loo ansixiyo aad iyo aad u mahadsantihiin